ما زال ميراث الهدى يهدي الخطى للسائرين ويطل من هذا المدى لينير ليل الحائرين ينساب نورا في الدنا من فيض مشكاة اليقين علم يترجمه عمل لله در الصالحين
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada darsiga afar iyo labaatanaad ee kitaabka tashiilu lfaraa'id waxaana soo jeedinaya sheekh cabdiraxmaan firin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعشركين أفرين لواتنات وحنا كهليني تصحيح المسألة كسر هدوي ما سير ليلهي laba qolo saddex qolo afar qolo ay masale kasoo jabtay kadib waxaan idhi qolo walbaba horta gooriyada waxaan isku fiirinaynaa sihaamtii aan siinay iyo ru'uustooda ru'uustoodana markasta soo qaadanaynaa hadduu tabaayun ka dhexeeyo ru'uustoo dhammaantood waa meel ku qoran hadday ru'uustii iyo masaladoodii hadduu ka dhexey tawaafuqna ru'uustooda tawaafuqoodan soo qaadanaa meel baan ku qoraynaa kadibna tirooyinkan qornaan isku fiirinaynaa hadduu marka ay noqdaan tamaathul hal tiraan qaadanaynaa oo asal masale baan ku dhufanaynaa hadduu tadaakhul noqdaana midda weyn baan qaadanaynaa asal masale baan ku dhufanaynaa hadday tawaafuq noqdaana mid tawaafuqeed baan kala dhammaystiran ku dhufanaynaa meeshay noqotaan asal masale ku dhufanaynaa hadduu tabaayun yahay labadii tabaayun baan isku garaacaynaa meeshay gaadhaan asal masale ku dhufanaynaa marka hadda labadii tiro ee hadda aan soo naqlinay kasoo naqlina ru'uustoodii markaan isku fiirnay mumaahala ka dhaxaysa tusaalaheeda mithaalu mumaahala an yahlika haalikun ruux baa wuxuu ka dhintay can arbaci sawjaatin wa arbacati abnaa'in afar wiil iyo afar haweena ayuu ka dhintay nin sideed ku dhis markaa sideed ku dhisto afarta haweenka hal c toddobaha soo hadha afarta wiil c markay sidaa noqoto hadee waaya gabdhuhu waa afar xaasasku halbaasi uma qaybsanto hal iyo afar maxaa ka dhexeeya tabaayun ru'uustooda waa afar afartii meel ku qor afar wiil bay ahaayeen meeshanu waxaasina waa toddoba toddoba afar uma qaybsanto afariyo todoba maxaa ka dhexeeya tabaayun ru'uustooda dhammaystiran soo qaado waa afar meetii kore ku horqor labada tir isku fiiri marka waa afar iyo afar tamaasul baa ka dhexeeya hal afraa soo qaado sideedii ku dhufo markaa sideedii ku dhufato afar sideed lagu dhuftay waxay noqonaysaa markaa soddon iyo labay noqon soddon iyo labadaasay masaladu ku dhismaysaa oo ku ansaxaysaa markaasu wuxuu yihi mithaalu mumaathala an yahlika haalikun can arbaci zawjaatin wa arbacatu abnaa'in falmas'alatu min amaaniyatin masalada sideed ku dhis marka hore lisawjaati athumun afarta naagu ka dhintay hal thumun si waaxid weeye laa yanqasimu ooma qaybsamahayo wayubaayinu tabaayun baana ka dhaxeeya oo hal iyo afar waa tabaayun fanahbutu ru'uusuhunna madaxoodoo dhammaystiran oo afaraa meel ku qoraynaa walbaaqi waxa soo hadhay sabcan toddoba weeye liabnaa'i wiilashii afaraasi laa yanqasimu afar toba uma qaybsanto afar toba maxaa ka dhexey yubaayinu waa tabaayun fanahbutu ru'uusuhu madaxooda dhammaystiran baan soo qaan afartii madax baan tana qoraynaa uma nanduru baynahumaa waan isku fiirinaa marka baynahumaa afarti wiil madaxoodii iyo wa bayna ru'uusi zawjaati afarti hawl madax waan isku fiirinaynaa afar iyo afar najidu baynahumaa mumaathala tamaasul baa ka dhexeeya fayakuunu axaduhumaa midkood wuxuu noqonhayaa marka jusu sahmin afar baa waxay noqona jusu sahmin nadarib ku dhufa markaa fii asli masalo amaaniya ah tabluq waxay gaadhaysaa inain wa alaaiin soddon iyo labay gaadhaysaa marka soddon iyo labay gaadhaysaa wa minhu tasixu halkaasay marka ku ansaxaysaa masaladu lisawjaati gabdhihii waaxid fii arbaca hal afar ugu dhufo saasay noqonaysa lisa waaxid ugu sugnaada fii arbacatin biarbaca marka likulli waaxidi marka waaxid hal afar ugu dhufto afare min hal usi marka walil abnaa'i sabca wiilashi waxaa u sugnaa toddoba toddoba fii arbacatin lagu dhuftay biamaaniyata wacishriin sideed iyo labaatan likulli waaxidin sabca mid kasta wuxuu leeyahay toddoba ayuu leeyahay markaas mithaal lmudaakhala أن يهلك هالك عن أختين لأم وثمانية أعمام wuxuu ka dhintay hooyadiis iyo sideed adeeradiisu ka dhintay hooyadu marka thuluth bay leedahay hal si cafwan can ukhtayni lumi wey laba walaalihiisa oo lahooyo ah iyo sideed adeer buu ka dhintay gabdhahan marka labadan lahooyada ah thuluth bay leeyihiin adeeradana waxay leeyihiin ayaguna waxay leeyihiin intii soo hadhay waa casabo waxay ku dhis waxay ku dhismaysaa labadan gabdhood hal si labaa soo hadhay sideed qola si he uma qaybsanta markaas oo qolaa waxaan siiye hal loo ahayn hal baan siiye uma qaybsanto qolana waxaa weeye labaan siiye wayaguna waa sida uma qaybsanto falmas'ala min halaatha ku dhis marka hore halaatha ku dhis lilukhtayni waxaa siisaa athuluth waa waaxid laa yanqasima uma qaybsamo hal iyo laba maxaa ka dhexaysa yubaayin tabaayun ruusoo labaa qoro walbaaqi lacmaami labaa soo aderasi ithnaan labaa soo hadhay laa yanqasimu calayhim uma qaybsanto marka laba sida uma qaybsanto maxaa ka dhexeeya tawaafuq oo labana laba u qaybsantaa sideedna laba u qaybsantaa sideed laba u qaybi macnaa waxa wey afar baa soo hadha afartii soo qaad ku aqor labadii laba iyo afar isku fiiri tadaakhul baa ka dhexeeya bas afarta qaad afartaa weyn afarta qaad saddex ku dhufo saddex afar lagu dhuftay manaa waxay noqonaysaa labiyo toban labiyo toban bay noqon saaxiix wey wuxuu yidhi marka walbaaqi la ithnaan laa yanqasimu calayhina wayuwaafiqu binisfi faturadu ru'uusu lacmaami ilaa nisfiha arbaca weeye uma nandur waan fiirinanaa baynaha wa bayna ruusul khutayni bal afar iyo laba isku fiiri oo liuminaha najiduha mudaakhileyni waa mudaakhil wey fanaktafi bilakthari wahwa ru'uusu lacmaami uma nadribu fi asri mas'alati halaatha tabluq itnay cashar labiyo toban weeye wa minhu tasixu labiyo toban ay ku ansixee laba iyo toban bay ku ansaxday saxiix wey lilukhtayni liummin waaxid waaxid labadii gabdhood lahooyaha hal afar ugu dhufa afar likuli waaxid itnaan mid kasta laba u tuur walacmaami itnaani adeeradu labay heleen laba afar ugu dhufa amaaniya sideed likuli waaxidin waaxisi mithaalu muwaafaqa tirooyinka muwaafaqa ka dhexayso an yahlika haalikun can arbaci zawjaadin manaa waxa weeye ruuxan wuxuu ka dhintay afar haweenuu qabi iyo wa sittatu abnaain lix wiil buu ka dhintay marka sawjaadku waa un sideediyo hal baan siinaynaa iyagoo afar hal siinaynaa toddobaa soo hadhayna lix wiil baan siinaynaa oma qaybs mid kasta oma qaybsanto falmas'alatu min thamaaniya ku dhis marka hore lizawjaati athumunu waaxid weeye laa yanqasi uma qaybsamo afar iyo hal yubaayinu waa tabaayun fanahbitu ru'uusahunna afartii madaxay gabdhaha meel ku qorina waa afar walbaaqi sabca soo waa afar toddobaa soo hadhay liabnaa wiilasha wiilasha waa lix laayanqas uma qaybsanto lixdo wax ka dhexeeya yubaayin waa tabaayun fanadbatu ru'uusuhum madaxooda lixdii madax baan soo qaadaynaa lix iyo waxaan isku fiirinaynaa afar lix iyo afar tawaafuq binisba ka dhexeeya afara labay u qaybsantaa lixna labay u qaybsantaa lixda laba u qaybi waa saddex afar ku dhufo ama afar laba u qaybi waa laba lix ku dhufo laba lix lagu dhuftay labiyo toban bay noqon labiyo tobankiibaa sideed lagu dhufan halkaasay ku ansaxaysaa marka masaladu fanahbutu ru'uusan uma naduru baynahaa lixdii wiil madaxoodii iyo wa bayna ru'uusi zawjaati afartan wax isku firan najidu baynahum waafaqa binisfi fanadribu nisfi axadihim bilaakhari yabluq itnay cashara wahuwa juusi sahim weeye fanadribu fi asri masala thamaaniya lagu dhuftay labiyo toban tabluq sittata wa tisciina sagaashan iyo lix minhu tasakas ku ansaxaysa lisawjaati waaxid bay haysteen biitnaa cashar labaiyo toban ugu dhufo marka waxaa weeye waaxid labiyo toban ruti waa labiyo toban likulli waaxidatin halaatha gabarh kasta saddex si markii loo qaybiya labiyo toban afar saddex walil abnaa'i sabca wiilashu toddobay heleen soomayn labiyo toban ugu dhufo arbacata wathamaaniin waa sideetan iyo afar likulli waaxidin arbacata cashara wiilkaas intaasi wa mithaalu baayana أن يهلك هالك عن زوجتين وثلاث جدات وخمسة أخوات لغير أم nin baa dhuxgatay laba naagood uu qabo saddex ayeeyihiisa ah iyo shan gabdhood oo hooyo keli aan la wadaagin oo hooyo la aabba ama la aabba ah marka sawjaadku waxay leeyihiin rubac jadaadkuna waxay leeyihiin sudus akhwaadkuna waxay leeyihiin thuluthaan marka waxaa ku jira thuluthaanka waxaa hooskaysaa suduska hooskee sawjaadkii waxaa kulmay oo rubaca iyo waxaa kulmay sudus marka waxaan samayna laba aan ku dhufanaynaa lix ku dhufanaynaa labayo toban bay ku dhis falmas'alatu tobanka min talaa cashar labayo toban ku dhis lizawjatayni arrubcsi thalaahawi laa yanqasimu saddex afar gabdho uma qaybsamo yubaayinu waana tabaayun saddex meel ku qor fanadbutu ru'uusumaa oo saddexa meel ku qor waliljadaati asudusu itnaani ayeeyuhu sudus bay leeyihiin waa laba iyaguna waa saddex hadee laba is iskuma qaybsamaa laa yanqas yubaayinu saddex madax meel ku qor saddex madaxna waan qornay koo laba madaxna waan qornay saddex iyo laba inoo qoran saxiix wey marka wuxuu yihi walijadaati asudu itnaani laa yanqas wayubaayinu fanadi ru'uusahum walilakhawaati athuluthaan bay leeyihin waa thamaaniya laa yanqasimu wayubaayinu shan madaxna waan qornay uma nadur bayna almuhbitaati min aru'uus saddexdii madax isku meesha waxaa yaala laba waxaa yaala saddex waxaa yaala shan baa yaala saddex laba shan baa taala maxaan samaynaa marka najidu baynahumaa yanatan marka meesha waxaa jira sawjatayni iyo alaaa jadaatin laba ayey shan gabdhood yaa meesha taala kulli saddex waa tabaayun shantu iyo saddexdu waa tabaayun labada iyo mataqaanaa saddexdu waa tabaayun labada iyo shantuna waa tabaayun saddexdaasa taala marka maxaa yeele maxaa samaynaa marka fanadribu ru'uusa zawjatayni gabdhahan labada ah madaxoodii waxaan ku dhufanaynaa fii ru'uusi ljadaati baan ku dhufanaynaa laba ayaan saddex ku dhufanaynaa tabluqu sitatan waa lix nadrib waxaan ku dhufanaynaa biru'uusi alakhwaati alkhamsi shan baan ku dhufanaynaa tabluqu alaaiina soddon bay noqon wahada jisu sahmi juusahmiga wuxuu noqday soddon fadribu ku dhufa fii cawli masalati masaladu meeshay ku cawshay oo alaaa cashara saddex toban ah ilaa labayo toban ku dhisantay hal baan ku darre tabluqu waxay gaadhaysaa alaaa miatin wa tisciin saddex boqol iyo sagaashan minhu tasixu lizawjatayni alaaa gabdhuhu waxay haysteen sawjaadku waxay haysteen saddexe soddon ugu dhufo tisciin sagaashan bay leeyihin walikulli waaxidatina mid kastana khamsata wa arbacuun afartan iyo shan sii waliljadaatu itnaani iyoyu waxay haysteen laba fii alaaiina soddon ugu dhufo waxay noqonaysaa bisitiin lixdan likulli waaxid cishriin sii waliakhwaati thamaaniya gabdhuhu sideed bay heleen hadday sideed heleen baan fii alaaiin ugu dhufanay waxa weye waa miatayni wa arbaciin laba boqol iyo afartan likuli waaxid minka sana amaaniyata wa arbaciin afartan iyo sideed baan siinay fawaaida xogaa faa-iido ahoo kasoo dhexbaxaysa buu yidhi masalatan haddaan ka hadalay waa runtii laba masalo aad u muhima oo fiican buu sheegahayaa faaidatu ulaa wajhu inxisaari nisbati bayna kuli cadayni fi nusbi arbaci waxa weeye horta maxay tahay sideeduba inaan tirooyinkan la isku fiirinahayo ee nusubta afar ka dhigno maxaa keenaya maxay tahay wejhu inxisaar nisbat nisbada ka dhaxaysa bayna kuli cadayni fii nusbi larbaci afar nusub lagu soo kooba maxay tahay waxaa weeye an alcadadayn labada tiro alladayna labadaasoo fowqa alwaaxidi hal ka saraysa imaa an yakuuna mutasaawiyayni inay isku ji yihiin fahumaa mutamaahilayn baa laydhaha aw mutafaadilayni inay kala badan yihiin laa yanqasimu axadum al akhari midkoodna uusan mid kale u qaybsami karin walaa yanqasimaani calaa caddi aaliin tiro kale oo mid kasta ay u qaybsanaysana ma jirto ilaa bikasri kasri gala mooyaane fahumaa mutabaayinaani aw mutafadaan waa fala badan yihin laakiin laa yanqasu axadum alaakhari midkood mid kale ooma qaybsamo walaakin yanqasimaani waxay u qaybsamayaan calaa cadadi aaliin hal tiro oo ya ka baxsan oo tanna u qaybsami karta tanna u qaybsan heli kartaa oo kayru waaxidin hal aan ahayn laakiin fahumaa mutawaafiqaani waxay iska waafaqeen fi ljuzi aladii inqasamaa meeshay u wada qaybsami karaan labadan yay iska waafaqayaan calaa mahrajihi bay makhraj iska waafaqayaan aw mutafaadilan way kala badanyihin yanqasimu axadul akhari ka badan ka yar waa loo qaybin karaa bilaa kasri ma gelhayo fahumaa mutadaakhilaani baa layaha saasaa loogu soo tiro kale ma jirto markaas alfaa'ida thaaniya mataa xasalat almuwaafaqatu muwaafaqadu hadday ku timaado fii juzin bay ku timid askara oo yar lam yaltafit lama fiirin karo ilaa jusi akbar lama fiirin karo tan waxaan idhi tiradan iyo tiradanu tanu labay u qaybsantaa tana labay u qaybsantaa tanu afaray u qaybsantaa tanna afaray u qaybsantaa labadaa tiragtee yar marka afartaa yar shayga haddii isagoo oo afara haddii afar loo qaybiyo hal buu noqon isagoo marka shan haddii loo qaybiyo labana muxuu noqon tira wuu ka badnaanaya marka waxa weeye sidiisuba tirada yar tirada yar baa la aadi ee laba iyo afar afartaa yar fain itafaqa alcadaani fi rubuc maalan tanu afaray u qaybsantaa tanna afar uqaybsantaa leeyahy wa fi nisbin baa leeyahy tanna nis u qaybsantaa tan nisba leeyaa leeyahy ictibarna waxaan eegaynaa arubac liana daa aksaru nis iyo rubac rubac baa yar rubac baa yar oo haddii hadda la afar kun laba nin loo qaybiyo maxay imaanaysaa min laba kun haddii afar ruux loo qaybiyo maxay imaan min kun ba imaan marka kunkaa yar marka afartaa yar marka afartaa yar الفائدة الثالثة وحويا إذا أردت أن تحصل أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان هدي أضربت بو يري إن أقاتو لصوب بحضو aan masaladu markay jabto cadadka oogu yar ay ku ansixi karto ee ummadii oo dhan ay ugu qaybsama iyadoo kasri aan gelin laba wada mid baa isticmaali kartaa wadadii midii jilicsanidu gadaal mariyay tiigsoor wuxuu yidhi dariiqaan axaduma an tandur baynahumaa jamiican maxaan samaynaynaa markaan qoladan isku fiiriyay sihaamtoodii ru'uusooda meel ku qoray qoladii labaad qoladii saddexaad qoladii afraad afarka ma badan kartee ku qoray ayagaan isku fiiriyay marka waxaan isku fiiriyey afar tiro ee meesha ii taalaan isku fiiriyey an tandura baynahumaa jamiican fanahbutu lmubaayan wawafa lmuwaafiq waaxadu lmutamaahilayni wa ahar lmudaakhiliin kadib markaan isku fiiriyey wixii tabaayuna waa isu garaaci wixii wafqiya mid wafqigan kale ku dhufanaya wixii tamaahilayna mid baan qaadan wixii mudaahilayna midda weyn baan qaadan saxiix wey uma tadrib wixii soo baxa waxaa kusii dhufanaysaa almuhbataat wixii sugnaaday bacduhaa min bacdin ku dhufo faidaa aradta markaa rabto annada inaa fiiriso min alaaa wa arbaca wa khamsa wa sit meeshan waxaa taalla tirada aan soo guuriyey saddex meel baan ka soo guuriyey afarna waan soo guuriyey shanna waan soo guuriyey lixna waan soo guuriyey sidaa marka u fiiri waxaa leeyahay afartan tira maxaa ka dhexaysa waxaa lagu leeyahay saddex iyo lix waa tadaakhul oo lix saddex way u qaybsami kartaa bisaddex titir markaas qalinkaan marin waxaa ii soo haray afar iyo shan iyo lix tadaakhul baan qaatay waxaan leeyahay horta khamsa iyo sita waa tabaayun khamsa iyo arbacana waa tabaayun arbaca iyo sita maxaa ka dhexeeya tawaafuq oo arbacana nis bay u qaybsantaa sitana lix bay u qaybsantaa sax wey mid ka mida nis u qaybi ama afarta laba u qaybi ama lix laba u qaybi wixii soobadka ku garaac kaakaada kusii garaac qoltu waxaan leeyahay bayna alaaa wa sita maxaa ka dhexeeya mutadaakhila fanakti bisita sita qaado oo lix qali mari waa teeni hore sax waxaa soo hara bayna arbaca wa sita ku fiiri muwaafaqa binis mid kastan nis bay u qaybsantaa fanahbatu nisu sita sita niska soo qaad meeshan ku qor waa alaaa markaan alaaadii meesha ku qoray maxaan isku fiiriyaa marka adana saddexdan iyo khamsan isku fiiri mubaayana ka dhexaysa fanahbutuma fasaara xaasilu ma wuxuu noqonayaa alaaa wa arbaca wa khamsa fadrib axadum bilaakhari mid ku dhufo saddex afar ku dhufo wixii soo baxa shan ku dhufo tabluq sitiin waa lixdan matala ka soo qaad saddex afar ku dhufo waxay noqon labiyo toban lagu dhuftay shan lixdan saxiix wey sidaasay ku imaanaysa hadda waxaan sameeyey marka hore saddex iyo afar iyo shan iyo lix baa ii taale saddexdii tadaakhul waxay ku samay sita waa tuuray markaan tuuray waxaa ii soo hadhay afar iyo shan iyo lix afar iyo lix baan isku fiiri tawaafaq ka dhexeeya lix baan laba u qaybiyey saddex baan tuuray waxaa ii soo hadhay afar iyo shan iyo lix baa ii soo hadhay saddexdii baan shan ku fiiriyey tabaayun bay noqotay arbacan khamse u fiiriyey tabaayun ay noqotay mar hadday noqotay marka waxaan sameeyey oo wixii tabaayun noqdeen waxaan sameeyey saddex baan afar ku dhuftay wixii soo baxaan shan ku dhuftay fadrib axadum ilaakhari tabluq sitiin lixdan bay noqonaysa markaas lixdan wahuwa aqalu cadadin yanqasim cala ahli lcadaad alaaa way u qaybsantaa lixdan arbacana way u qaybsantaa khamsana way u qaybsantaa sitana way u qaybsantaa adariiqu thaani oo kaa hore ka fudud tandur bayna cadadayn oo minhaa faqad waxaa fiirinaysaa laba cadad keliya fiirin wa taxsulu aqalu cadadin yanqasimu calayhima kadib waxaa fiirinaysaa tira u qaybsanta uma nandur baynahu wa bayna cadadi thaalithi wa taxsul aqalu cadad yanqasimu calayhima uma tandur baynahu wa bayna cadad raabici hakada weligaas awad masale marka aad u fududtun fii mihaali madkuur waxaa weeyaan meesha waxaa yaala saddex iyo afar mihaal madkuurad waxaa weeyaan saddex afar shan iyo lix marka hore koow waxaan soo qaadhayaa saddex iyo afar tiro qaybsataan raadinaya oo saddex iyo afar aan isku fiirina saddex iyo afar isku fiiri nandur bayna alaaaa wa arbaca maxaa ka dhexeeya tabaayun isku dhufo waan isku dhuftay labayo toban noqotay labayo anoo wata yaa lix u imid marka maxaa haye lix iyo labayo toban maxaa ka dhexeeya tadaakhul maxaa yeele labayo toban lix oo qaybsantaa lix iga tur marka maxaan qaatay labayo tobankii baan qaatay akbar waa labayo tobankia labayo toban iyo shan aan isku fiiriyey maxaa ka dhexeeya tabaayun waan isku dhuftay shan baan ku dhuftay labayo toban waxay gaadhay lixdan bay gaadhay lixdankaasay marka masalada ku dhismaysaa bes khalaas meel kalemaba aadhayaba meel kalemaba aadhayaba oo maxaa weeye hadda tirada aan soo marray meel kale ha aadin saddex afar shan iyo lix soo mahayn waxaan leeyahay waxaan isku fiirin hayaa marka koobaad oon leeyahay ilaa afar tiraa taale laba unbaa soo qaaday laba laba raa noqon saddex iyo afar ii soo qaad saddex iyo afar markaan soo qaado yaa waxaan ku leeyahay saddex afar ku dhufo saddex afar ku dhufo wixii ii soo baxaan tirad midbaa mid dartaa noqoto mid baan u geyni matan waxaan u geeyey lix baan u geeyey tadaakhul tii weynid baan qaatay lix waa tirtiray anoo waa labadii toban kontaan shan u geeyey tabaayun noqotay waan isku garaacay lixdanay soo baxday waa untii haddaan soo maro dariiq kale aan maro lixdankii un weeyaan taas wey markaasuu wuxuu yidhi an tandur waa inaad fiirisaa bayna cadadayni oo minhumaa faqad laba un ka mida soo qaad taxsul aqalu cadadin yanqasimu calayhima labadan tiro tira oo qaybsata raadi markaa tirada ay soo baxdo uma tandur tirada isku fiiri bayn tirada kuusoo baxdayo bayna cadadin thaali soo qaad mid tirada haddana usoo gee haddana markay aragto taxsulu waxaa soo xasishaa oo keentaa aqalu cadadin yanqasimu calayhima waxay meeshay noqoto uma tandur baynahu wa bayna cadad raabic marka haddana fiiri cadad raabicaha markaa fiiri haakadaa saa weligaa u wada famihaali madkuuri nandur bayna alaaثatin wa arbaca najiduhumaa mutabaayinayni fanadrib axaduhumaa fi laakhiri yabluq itnay cashara nandur baynaha wa bayna sitin najiduhumaa mutadakhilayni fanaktafi bilakbari itnaa cashar nandur baynahu wa bayna alkhamsa نجدهما متباينين فلنضرب أحدهم بالآخر يبلغ 60 وهو أقل عدد ينقسم على الأعداد المذكورة ثلاثة أربعة خمسة ستة لحن توقستها وهي طريقة أقرب إلى الضبط أيسر إلى المتعلم طريقا بأوجد حق حفظنتا أوجونا سهلا أوجونا فروض أرضي وحبرناها الفائدة الرابعة لا يقع الانكسار كسر كمان على أكثر وحكبضا fii fariiqin hal qola ka badan kasrigu ma geli karo fii asri inayn haddii masalo loo kudhisanto walaa akara min fariiqayni laba qola ka badan kasrigu ma geli karo fii asri alaaati wa arbacatin wa amaaniyati wa amaanta cashara saddex afar sideed sideed iyo toban hadday afartaa mid ku dhisantana laba qolo bese ka jabi kartaa walaa calaa akara min alaai firaqan saddex qola ka badan kama jabi karto fii sittatin wa sittata wa alaaiin masaladu hadday lix ku dhisanto ama soddon iyo lix ku dhisanto walaa calaa akara min arbaci firaq afar firqo ka badan kama jabi karto fii asr itnay cashara wa arbacata cishriin labiyo toban iyo labaatan iyo afar ku dhisanana afar qola ka badan kama jabi karto wa bihada nacrif annahu laa yaqacu inkisaar inkisaar ma dhici karo calaa akthar min arbaci firaq qaala saa waxaa yidhi saaxibu lcadb lfaa'id kitaabka cadulfaa'id aad u fiican yahay وهذا في غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات وحي كسهر أن كهض لنا كوا وكبضا وكشف كرتا فإنه قد يقع الانكسار فيها مسائشا على أكثر من أربعة أنصاف انتهى تصحيح نوار أما المناسخات والله سبحانه وتعالى أعلم عن الحلقات في وقت الضحى تعلو بها أصواتنا ترتيلاً أم هل ترى أحكي المجالس طيبها إن قال حدثنا بذاك حديثا قم واسأل التعليم عن أمجاده هل سطروا مثل الشريعة جيلا نشأ الفتى متدبرا متأملا قول الإله مفسرا تفسيرا متمسكين بهديه وبوحيه ومبجلين لنوره تبجيلا ولقول خير المرسلين تراهم يزنه في كف الحديث ثقيلا